إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada warka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyo ka fallaawooday cali jeyta oo qabsaday wadooyin ku yaala caasimada gobolka hiiraan xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa cabasho ka muujiyey askari ka tirsan dowladda federaalk oo dilay walaalkiisa oo ahaa askari kale mu-asasada alkataayib ayaa muuqaal kusoo bandhigtay weerar cagta lagu mariyey xero ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku taala deegaanka camaara ee wilaayada mudug fagaaro ku yaala degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa habeenkii xalay lagu daawaday qeybta koobiyo tobanaad ee silsilada waqalud calayhim oo shalay galab la baahiyey beesha jiido qeybteeda degta wilaayadii islaamiga ee jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday degmada jilib ku dooratay nabadoon cusub shirkadaha diyaaradaha ka howlgala qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inay qandaraasyo la gashay shirkado diyaaradeed oo laga leeyahay dalka kenya maamulka puntland ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey inay musuq maasuqday dhaqaale ay shisheeyaha reer galbeedka ku bixiyaan in lagu qabto mashaariic kala duwan askari ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacan ayaa sheegay in dowladdu ay dayacday dhaawaciisa kadib taleefanadana laga dansaday دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiioo faahfaahsan maleeshiyo ka fallaagooday cali jeyta oo qabsaday wadooyin ku yaala caasimada gobolka hiiraan warkaas waxaa faahfaahinaya haashim cabdinaasir magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegaya xiisad colaadeed oo u dhexaysa laba maleeshiyo oo horey u wada socday balse laba garab u kala jabay sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah cali jeyte ayaa waxaa ka fallaagoobay qaar ka mida maleeshiyaadkiisii kuwaasoo qabsaday qayba ka tirsan magaalada beledweyne maleeshiyaadka ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan cali jeyte qudhiisa iyadoo dhanka kale cali jeyte uu isku dayayo inuu la dagaalamo shalay calankaan u dhimanayay iyo magacaan u dhimanayay ee burahaas haddaan alhud ee xabaddu ka dhacaysay ninkii lagu ridayay dhashiikaha ee ciidamada hugunta ay weerarayeen aniga waa hirshabeellena waa diidaya muggaas hiiraan statena waa waday nin kale ma sheegi kariyo habarteeday ka tahay nin kale ma sheegi kariyo ninkaasaa hadda waa ku dhimanaynaa ninkii hiiraan isteeg sheegto ninkii been ou sheegay ninkii hiiraan isteeg la baxay been been ou sheegay been ou sheegay caliyo odoe bakuure xilod xil dambe oo ka qabataa hiiraan caaway kugu dambaysay jaw jaw biri kadib eelaboorka beledweyne waa xidhan yahay wax allaalo wixii hadda isku soo hallayn lahaayo waa isku soo hallaynin qaadaan watay ninkii dhihi doono waa isku soo hallaynin diyaaraddaa aniga ii duusha ninkii dhihi lahaayo waa isku soo hallaynin xoge la helayo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka ku fallaagoobay cali jeyte ay lacago ka qaateen maamulka hirshabeelle tanina waxay ka dhigan tahay in magaalada beledweyne ay wada joogaan saddex maleeshiyo oo iska soo horjeeda jasaaka allaahu khayran xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ayaa cabasho ka muujiyey askari ka tirsan dowladda federaalk oo dilay walaalkiisa oo ahaa askari kale zakariya cumar ayaa ka waramaya ciidamada dowladda federaalk oo markii horeba dhibaato ku hayay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa hadda waxa ay ka dhex taagan tahay iyaga qudhooda askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan kuwa haramcad ayaa waxa uu dilay askari kale aabbaha dhalay askariga la dilay ayaa waxa uu sheegayaa in uu doonayo in uu helo cadaalad isagoona sheegay in askariga wiilkiisa dilay uu mar weliba soo waco islamarkaana uu ku yidhaahdo waxa aad tihiin looma ooyaan iyo ereyo kale oo la mid ah isagoona intaa ku daray in askariga dilay uu weli ku sugan yahay gudaha magaalada islamarkaana aysan jirin cidda soo qabatay
nin yaqaano caan xaafad laga yaqaano kuleel baabuur jarjari oo kale u ah waa iska jooga xaafadda iska jooga waa nin qori wata wiilkay dil maalin kusi sheegaas kusi sheegaan yaa loo dacwaa ilahay maan wax kale dacwan maa jira dadka laga tira badan yahay umalayna maasadayaalaad tihiin lama ooyaanaad tihiin muuqaaladiis iyo muuqaalis ahayna dhibanaanahay waa dhibanahay inaan cadaalad helno aflagaada iyo xumaan iyo dil in lagu quusto tagaasa cadaalad daro ibnu suqmaasuq i weyn ah sidoo kale xildhibaan saadaq oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka oo la dhashay askariga la dilay ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in marar badan ay isku dayeen inay ogaadaan kiiskan iyo dhibaatada uu geystay askariga balse aysan jirin cid ka hoos qaaday arrinkaasi waxa uu tilmaamayaa in wax lala yaabo ay yihiin iyadoo ay sheegayaan saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka in ay dhisan yihiin laamaha cadaaladda haddana askarigii wax dilay uu iska dhex socdo magaalada ninka askariga dilay ee walaalkay ma aha oo keliya inuu dilay ee walaalkay wuxuu dilay waa kii afaraad uu dilay laba nin oo as- ayagana walaalaha buu dilay marka weli magaaladuu joogaa een, telefoonkiisuu wataa dadkii waa handadayaa marka een, waxa keliya aan la yaabanahay ma aha een, yarka walaalkay dilkiisa waxaan la yaabanahay ninkii wax dilay oo magaalada jooga oo hay-adihii cadaaladda waa dhisan yihiin ay leeyihiin oo maxkamad socoto oo een, eh, ninkana magaalada dhinac oga jiro habeenkiina meeshuu doona ka dhibaataynaya ummadda oo ay og yihiin cid qabataan ay jirin ciidamada dowladda federaalka oo sita dhaqamada dowladaha shisheeye ee bixiya mushaaraadkooda ayaa ah kuwa si bareer ah u dhibaateeyo shacabka iyadoo aysan dowladda federaalka awood u lahayn in arrinkaasi ay ka hortagto maadaama aysan bixin qarashaadka ciidankaasi mu'asasada alkataa'ib ayaa muuqaal ku soo bandhigtay weerar cagta lagu mariyey xero ay deganaayeen ciidamada dowladda federaalk oo ku tiilay deegaanka camaara ee wilaayada mudug maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya warbixinta muuqaalka
filimkan oo ah qaybta koob iyo tobanaad ee silsilada waqlud calayhim soconayana muddo ku dhow labaatan daqiiqo ayaa waxaa lagu daahfurayaa weerar nafhurnimo ah oo uu fuliyey dagaalyahan muhaajir ah oo kasoo jeeda wadanka kenya
wallaahi wallaahi allah baan ku dhaartay ee marna kama labalabayn doono inaan idinla dagaalanno saldhigyadiinna ayaan isku qarxin doonnaa inqimaas ayaana idinku soo gali doonnaa wax weliba oo aan awoodnana waan u adeegsan doonnaa dagaalka aan idinkula jirno
waa muuqaal si rasmi ah kuugu soo bandhigaya dagaalkaasi iyo natiijada ka dhalatay intaa waxaa dheer inuu ku siinayo murti kooban oo ka turjumaysa waxa ay ku salaysan tahay colaadda u dhexaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dhinacyada kasoo horjeeda ee dowladda federaalka iyo shisheeyaha sida laga dheehanayo filimkan in ka badan toban gaari oo lagu soo furtay dagaalkii camaara iyo meydadka sodomeeye laga dilay dowladda federaalka ayay si nadiif ah kuugu soo bandhigaysaa warbaahinta la iska arka ee alkataa'ib
الكفر ببأس إن طغى يوما علينا إن طغى يوما علينا قادم كيف إليكم meydadka ciidamada dowladda federaalka ayaa daadsan goobaha lagu dagaalamay sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan ayaa ka waramaya waxa ay ciqaabta ku muteen askartii lagu laayay camaara
waa niman dihaa lagu korshiyo gaalo daallima eh dadna waxay ka doorteen kufriga inay dilaalaan waa niman raba inay ummadda soomaaliyeed iyadoo sadullaysan gaalada u gacangeliyaan waa kuwa hiiliyahoo mar walba la garab taagan gaalka saliiliga ummaddoodana dabinada u duugaya shareecadii daahirka ahayd iyo kitaabkii alle waa kuwa dastuur gaaleed iyo ku beddelay konstituushon magac islaamba ha siteene waa dad gaaladu rabbaysatayoo dhalasho maraykan iyo yuhuud dhaqankood leh waa kuwa heeryada la saartoo shayddaan u heesaysan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool waa inay ogaadaan inay kuwaasi murtadiin yihiin diinta islaamkana ka ridoobeen waxaa loo maleegtamay jihaad milaygii joogaaye muslim iyo kufra loo xarbiyi labada meeloode murtad weeye gaalada ninkaa moosinkow tegine ku mintida xarbiga wuu u qabnaa muunyo iyo ciile muramaysta diriirtiisa waa mahadin doontaane murkuu geliya maaraha kufriga waydin moogyahay
filimka waxaa ka muuqanaya hub iyo rasaas badan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen dagaalka afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta uu filimka socdo ka digaya in la garab siiyo shisheeyaha iyo dowladda federaalka
walaalaha iyo muslimiinta waa inay ogaadaan in gaalada safkooda oo la galo laguna addeeco damacooda ku aadan la dagaalanka muslimiinta gaar ahaan mujaahidiinta caqli iyo cudud iyo ciidana lagu biiriyo ay tahay gaalnimo cad qofkii arrinkaa ku dhacana oo xaggooda u xaqliyana wuu noqonayo gaal diinta islaamka ka ridoobay allah iyo rasuulkiisa iyo diintiisana la dagaalamaya waajibna ay tahay in la colaadiyo lana dilo haddii la awoodo qaala allahu tabaaraka wa tacaala laa yattakhid almu'minuuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin waman yafcal dalika falaysa min allahi fii shay qaala addabariyu raximahu llahu fii macna almuwaalaati huna laa tattakhiduu ayuha almu'minuuna alkufaara dahran waansaara توالونهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين وتذلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر مؤمنين قال تاكل ايال يهيل ايال هو نقدنا عوراتك المسلمين هاتو سننا عدي سيدا سميسنا الله سبحانه وتعالى beri ayuu ka yahay waayo diintii allah subxaana wa tacaala wuu ka baxay gaalada ayuuna ka mid noqday
guulaha dagaalka ayaa u baahan in ikhlaas iyo isbihinbihin looga guddoomo allah subxaanahu wa tacaala sidaasi waxaa yidhi sheekh abuu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
mujaahidiintana waxaan leeyahay allah wuxuu idinka dhex doortay ummadda wuxuuna idinku karaameeyey inaad u istaagtaan difaaca diintiisa sunnada nebigiisa sala allahu calayhi wasallam iyo hirgelinta shareecadiisa jihaadkiinna sii xoojiya idinkoo allah tala saaranaya u tadarrucaya acmaashiinnana khaalis uga dhigaya allahna ma dayacayo juhdigiinna iyo jihaadkiinna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum ikhlaaska ku dadaala kibirka quruurka iyo cudbiga ka fogaada waxaadna ogaataa nasriga futuuxaadka iyo tamkiinka waa allah nagu mannaystay inay yihiin gallad uu allah nagu galladaystay iyo hibo uu allah inuu hibeeyey taasoo nooga baahan inaan allah ugu shukrinno isbihinbihin iyo tawaaducna kaga guddoonno muuqaalkan ayaa niyad jab weyn ku noqon kara dowladda federaalka maxaa yeelay markii uu dhacayay dagaalka camaara waxay beenisay in khasaaro badan uu ka soo gaaray islamarkaana gaadiidkii goobta yaallay ay qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba intii uu socday isdaarka waxaa kaalimaha ugu saameynta badan ku lahaa cabdiraxmaan saynudiin cali oo ah istishhaadiga daaha ka rogay dagaalka waa nin dhallinyaro ah oo ku dhashay kenya gaar ahaana magaalada mombaasa sanadkii waxa uu la hadlayaa ummadda soomaaliyeed
وبين الناس آليت المنارا
ujumbe wangu mwingine ngelipenda kuwatumia shabu lmuslimun hususan shabu ambao kwamba uh, katika somali waxaan doonayaa inaan fariin kale u diro dadka soomaaliyeed ee muslimka ah walaalayaal dadka soomaaliyeedow miyaydaan arkaynin dulmigan xargaha goostay ee ka jira dhulkiina miyaydaan arkaynin waxa ka socda magaalada muqdisho caasimadii dadka soomaaliyeed halkaas oo murtadiinta iyo saliibiyiinta ay qafaalanayaan gabdhaha walaalaheen ee cafiifaadka ah kuna tumanayaan cirdigooda miyaydaan arkaynin sida ay fisqiga iyo fasaadka ugu faafinayaan dhulkiina miyaydaan arkaynin sida ay gaaladu dhulkiina u go'doomisay una qabsadeen dhulalkii kale ee muslimiinta miyaydaan arkaynin gumaadka diyaaradaha maraykanka ay kula kacayaan shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed intaas oo dulmi iyo dhibaato ah ayuu ku hoos jiraa dhulkiina haddana allah dartii uma jihaadaysaan iyadoo weliba allah uu leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu maa lakum ida qiila lakum unfiruu fi sabiili llahi thaqaltum ila alard mbona jamaa twaona uzito kuto, kuto, kutoka kwa ajili ya allah subxaanahu wa tacaala maxaan u cuslaysanaynaa inaan allah dartii u soo baxno oo aan dhulka isugu dhajinaynaa miyaydaan ogeyn in nolosha iyo geerida labaduba ay ku jiraan gacanta allah u soo nafiira allah dartii si aan isaga caabinno kufaarta gumaysidoonka ah ha noqonina kuwa allaah iyo rasuulkiisa iyo jihaadka ka doorbida adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda
istishaadiga ayaa ciidamada mujaahidiinta kula dardaarmay inay ku sugnaadaan dariiqa halganka sidoo kale wuxuu hadallo dhiiragelin ah u jeediyey dadka muhaajiriinta ah wallahi ndugu zangu ambao kwamba ni muhajirin ngelipenda kuwahusia yani katika hubu lanswar walaalahayga muhaajiriinta ah waxaan u dardaarmayaa inay jeclaadaan walaalahooda ansaar sababtoo ah calaamadda lagu garto iimaanka waa jacaylka ansaarta calaamadda lagu garto nifaaqana waa nacaybka ansaarta waa inay walaalaheenna ansaarta noqdaan kuwa nagu weyn oo ku sharfan agteenna sababtoo ah waxay nagu soo dhoweeyeen guryahooda waxayna nagu qaabileen qalbiyo wanaagsan oo iimaan iyo walaalnimo ka buuxdo maanta waxaan nahay dad allah dartii u dagaalamaya waxaan ku naaloonaynaa sharaf iyo cisi waxaan garwaaxaysannay hubkeenna annagoo la dagaalamayna cadowga allaah arrimahaasna fadliga allah kadib waa mid ku timid gargaarka iyo garabka aan ka helnay walaalaheenna ansaar waxaan hadda heegan ugu jirnaa inaan allaah dartii u bixinno nafteenna waxaan walaalahayga ansaar leeyahay jasaakumullaahu khayra aljazaa waxaan idinka helnay walaalnimo wanaagsan iyo soo dhoweyn diiran allah ayow u naxariiso walaalaheenna ansaar iyo ubadkooda iyo faracooda intaba na ningependa kuambia allahuma arhami lanswar waabnau lanswar waabnau abnau lanswar أخي أنت في القلب مستوطنا يفوح الشدى حبك في المدى magaaladii uu naftiisa ku bixiyey ee camaara ayaa hadda ah meel nabad ah oo lagu maamulo shareecada islaamka kuna jirta gacanta wilaayada islaamiga ah ee mudug
وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود
codkaasi wuxuu u dambeeyey warbixintii filimkii cusbaalka taayib ka soo saartay dagaalkii ka dhacay deegaanka camaara fagaaro ku yaala degmada xiindheer ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud ayaa habeenkii xalay waxaa lagu daawaday qeybta kow iyo tobanaad silsilada waqlud calayhim oo shalay galab la baahiyey maxamed ciise ayaa ka waramaya degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa habeenkii xalay waxaa lagu daawaday filimkii ay shalay soo saartay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab filimkan oo ku saabsanaa dagaalkii ay mujaahidiinta ku qaadeen deegaanka camaara oo lagu soo bandhigay gaadiid iyo hub fara badan oo laga furtay laguna laayay ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka galmudug ayaa dadka daawaday isdaarkaas soo dhoweeyey iyagoona falanqeeyey filimka mid ka mid ah haweenka daawaday ayaa dareenkeeda ku cabirtay filimka caawa waxaan fiirsanay oon ku fiirsanay fagaaraha degmada xiindheere filin aad u xiiso badan oo lagu qaaday nimankii murtadiinta ahay oo murtisaqada ahay oo gaalada u shaqaynaya oo kaalada kabaqaadka u ahay allah ayaa ku mahadsan ee ka dhacay ee deegaanka camaaro afka ayaa ciidda loo daray afka ayay wada taageen wallaahi ilaahay subxaana wa tacaalana ayaa ku mahadsan annagana quluubteenna iyo qalbiyadeenna way ku farxeen waxaan leenahay mujaahidiinta mar walba kelimad walba ay dhahaan markay dhahaan ilaahay kelimadiisaan u dagaalamaynaa bacda waxay ku xijinayaan gabdhaha muslimaadka inay xijaabnaadaanaan u dagaalamaynaa marka labaad ooy dhowrsanaadaan ooy meel walba maraan ooy wilaayaadka u kala gooshaan iyadoo sii hadlaysa ayaa waxay u ducaysay ciidamada mujaahidiinta wallaahi kuwaasna mar waliba waxa qalbigayga soo jiita oo mar walba qalbigayga dhaqaajiya wallaahi raggaas waaye ilaahay subxaana wa tacaalaa waxa waaye dadka mustadcafiinta oo la dulaysanaayo oo walaalku sheegaayo oo xamar iyo meel kasta lagu dulaysanaayo oo gaaladu ay dulaysanayaan waxa dulliga inay ka qaadaan la rabo raggaas waaye ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa gaalada inuu gacnihiinna ku cadaabo ilaahay inuu shiishkiinna ku haleeshiiyo oo waxaad ku tiirtiinba ilaahay subxaana wa tacaalaa oo uga dhigo sawaariiq oo uga dhigo dhiiggiinnana oo sawaariiq uga dhigo ilaahayna uusan idin dayacin maba idin dayacaye waxawaaye waxaan caawa fiirsannay iyo waxa uu gurguuta la madax baktiga leeyahay meelahan wax isla ma aha waxa waaye guushana waan sugaynaa insha allah mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisa muuqaale xiise badan kuwaasoo bannaanka keenaya fashilka iyo taagdarida dowladda federaalka beesha jiido qaybteeda degta wilaayada jubbooyinka ayaa munaasabad ka dhacday degmada jiliib ku dooratay nabadoon cusub waa kan zakariya cumar munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan oo isugu jiray maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxgaradka iyo salaadiinta wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa beesha jiide ay ku dooranaysay suldaan cusub oo ku hogaamiyo ku-dhaqanka shareecada islaamka munaasabada doorashada ayaa waxa ay ka dhacday magaalada jilib ee wilaayada jubbooyinka iyadoona madasha uu kulanka ka dhaciyay ay ka hadleen qaar ka mid ah martidii lagu casuumay munaasabada ugu horeyn waxaa madashan ay ka dhacaysay doorashada suldaanka beesha jiida ee ka hadlay qaar ka mid ah salaadiintii lagu casuumay iyagoona soo dhoweeyey suldaanka cusub ee yeelatay beesha jiide islamarkaana ballan qaaday inay garab taagan yihiin oo si wanaagsan ay ula shaqayn doonaan waxaan leenahay inta ka soo qayb gashay ajral ah niga siiyo marti sharafta dhammaan oo u mahadcelinaynaa waxaa kaloo mahad gaar dhaa beesha reer jiide odayaasheeda ganacsatada iyo gabdhahooda habeenka oo muddooyinkan juhdi ku bixiyeen xafladdan inay suurta gasho soo dhoweyntan quruxda badan ayaamankan u taagnaayeen ayagana waa u mahad celinaynaa waxaan leenahay dhammaan inta ka soo qayb gashay soo dhowaada suldaan cala nuur suldaanka beesha reer jiddi jubbooyinka waaye suldaan cali usugin waxaan leenahay soo dhawoow soo dhawoowo naqiib cusub waa tahay xil culays badan dhib badan dhafar badan shiddo badan aa laguu dhiibay cid kasta oo maanta isjeceshiin inaad isku nacdiinaa laga yaabaa ciddii kugu necelheed runta ha kugu nacdo ciddii dulmi kugu necelheed runta ha kugu nacdo intaasaan kuula dardaarmaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa iyana goobta ka hadlay waxgaradka beesha jiide oo ka qaybgelayay munaasabadan lagu caleema saarayay suldaanka beesha jiide waxayna goobta ka ballanqaadeen inay suldaanka la shaqayn doonaan iyagoona u mahadceliyey wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo kaalinta ay ka qaadatay in beesha jiide ay duubato suldaan ku hogaamiyo shareecada islaamka waxaan halkaan aada ugu ammaanayaa walaayada jubbooyinka oo ugu horeeyo waaligeena abu cabdalla iyo makaabtiitiisa kala gedisan oo arrintan kaalin weyn ka qaateen in noqobada jubbooyinka guud ahaan gaar ahaan markaan usoo noqdo beesha reer jiiddo ee degta jubbooyinka oo maanta nasiib u yeelatay inay naqiib guud ay doortaan oo ayagana iska soo saaraan annagana waxaan ugu soo qayb galnay inaan sii ayidno oo aan la shaqayno beesha reer jiiddana waxaa loo baahan yahay in si wada jir ah loo wada shaqeeyo oo suldaankalana garab istaago wax lala qabto hadda guddigii qabanqaabada oo xafladan soo qabtay oo soo qabanqaabiyey oo waxgaradka beesha reer jiida ganacsatadoodii habeenkoodii dhallinyaradoodii dhammaantoodaba aaday umaadsan yihiin gabagabadii munaasabadan oo kusoo dhammaatay jawi wacan ayaa waxaa ka hadlay suldaanka cusub ay dooratay beesha jiide suldaan cali nuur cali kaas oo ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono shareecada islaamka islamarkaana uu suldaan u yahay keliya cidda qaadata shareecada islaamka ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iska leh allihii inagu kulmiyey makaamkan qiimaha badan maanta beesha jiidda xafladda ku dhiganaysay allahaas ayaa mahad iska leh maanta nimcadan qiimaha badan waxay ku imaatay jihaadka ku imaatay waxaan rabnaa kitaabka alle iyo sunnada nabiga maxamed sal allahu alayh wasalam cid alle ciddii muxuu ahay raacsan ayaa suldaankeeda ahay cid alle ciddii ka leexatana bariyaan ka ahay bariyaan ka ahay suldaan umihi waxaan rabnaa meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay xafladaana qiimaha badan ilaahay kitaabkiisa waay nimcadan ma dhici lahayn haddii maanta cadow dalka uu joogo qiimahan dadka mushacaayirta islaamka meesha muuqata ma muuqan lahayn xaqiiqdii saad u ogtihiinba marka waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa ilaahay kitaabkiisa in loo istaago waxaa xusid mudan in suldaankan la guddoonsiiyey kitaabka qur-aanka kariimka raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo qori iyo boosh uu isaga leeyahay wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa inta badan waxaa ka dhaca munaasabada kuwan oo kale islamarkaana ay beelaha muslimiinta ku caleema saaranayaan salaadiinta dhaqanka kuwaas oo ku hogaamiyo shareecada islaamka shirkadaha diyaaradaha ka howlgala qaar ka mid a gobolada dalka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay qandaraasyo la gashay shirkado diyaaradeed oo laga leeyahay dalka kenya mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya ganacsatada iska leh shirkadaha diyaaradaha ee duulimaadyada ka sameeya gobolada kala duwan ee dalka soomaaliya ayaa ka cabanaya heshiis ay dowladda federaalku la gelayso shirkado shisheeye oo laga leeyahay wadanka kenya waxay sheegeen in dhaqaalahooda la burburinayo islamarkaana ay dowladda federaalku shirkadahaas la saxiixanayso heshiis dhigaya inay duulimaadyo ka bilaabaan dalka soomaaliya si ay meesha uga baxaan duulimaadyada ay sameeyaan shirkadaha soomaalida ee iskaga goosho gobolada waddankeenna haddana waxaa socda heshiisyo lala gelayo waddanka kenya oo aysan u arkin airlineka soomaaliyeed in ay dani ugu jirto iska daa dani inay ugu jirto weliba inay ku burburayaan ay arkayaan marka arrintaas ayaan cabasho ka nahay waa safar si gaara loo qorsheeyey waa safaraan u muuqan yacni mataqaanaa in lagu hormarinayo ganacsiga soomaaliyeed waa safar u muuqdo in dhibaata ka soo gaaraysa airlineka soomaaliyeed in maanta ay dhacayso in aan iyadoo wax laga weydiin heshiismo loo saxiixayo si yacni mataqaanaa loo baaba'o oo airlineka u baaba'o oo dadkiisu u baaba'o dowladda federaalka ayaa xaraashaysa ilihii dhaqaale ee waddanka ayadoo u gacan gelinaysa dowlado shisheeye oo boob ku haya khayraadka waddankeenna
warka duhurnimo ayaan bartanka kaga jirnaa maamulka puntland ayaa dowladda federaalka ugu eedeeyay inay musuq maasuqday dhaqaalaha ay shisheeyaha reer galbeedka ku bixiyaan in lagu qabto mashaariic kala duwan waa kan maxamed amiin
wasiirka maaliyadda ee maamulka puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad ayaa xaqiijiyey in madaxda dowladda federaalka ay sameeyeen tigrifal gaar ah iyo cadaalad darro mashaariicda horumarinta ee soomaaliya imaanaysa in dowladda federaalka ay samaysay ee waxa la yidhaahdo isbaaro siyaasadeed oo mashaariicdii loo adeegsanayo hub siyaasadeed loo adeegsanayo ama ha noqoto mashaariicda horumarinta ama ha noqoto deeqaha kale ee soomaaliya imaanahaya ee lagu xoojinayo dowladdhiskeeda hadalkan oo uu ka jeediyey magaalada garoobe ee gobolka nugaal ayaa ku soo aadaya iyadoo muddo sannad ka badan oo khilaaf ka dhex jiro dowladda federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo siciid deni maamul goboleedyada ayaa intooda badan waxay isku khilaafsan yihiin xasan sheekh iyagoona suluugsan habka uu wax u wado iyo sida uu u maareynayo dhaqaalaha ay ka helaan shisheeyaha saciid cabdulaahi deni ayaa maalmaha soo socda qorsheynaya inuu safar uga ambabaxo dalka imaaraadka carabta isagoo ka faa'iidaysanaya khilaafka soo kala dhexgalay imaaraadka carabta iyo xasan sheekh maxamuud warkan wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon askari ka tirsan dowladda federaalk oo dhaawacan ayaa sheegay in dowladdu ay dayacday dhaawaciisa kadib taleefanadana laga dansaday mahad cubeyd ayaa mar kale inoo haya warkaas askarigan oo lagu magacaabo maxamed bishaar xuseen wuxuu ka tirsanaa askarta dowladda federaalka gaar ahaan ciidanka loogu yeero gorgor wuxuu sheegay inay dayacday dowladda federaalka kadib markii uu dhaawac culus soo gaaray ugu horreyn wuxuu ka hadlayaa sidii uu ku dhaawacmay
labada kun iyo labaatankii ayaa waxaa leegeeyey gobolka gedo oo howlgal meesha ugu baxay muddo saddex sanaa ciidanka ugu horreeya oo gedo tega oo xadudbaaneedka doolow ilaa bilaxa oo kasoo shaqeeya ka mid ahaa ciidamadii muddo saddex sana halkaas kasoo shaqeeyey waajib qarna u joogay soo laabasho kadib waa laysoo bedelay waxaa laysoo bedelay caasimadda magaalada muqdisho kadib waxaana noo qaaday degmada shabeellada hoose ee awdheegla waxaa ku soo dhaawacmay xaalad dagaal sidoo kale wuxuu ka waramay dhaawaca kadib siday ula dhaqantay dowladda federaalka
dhaawacii kadib madaxdii qaranka dowladdii gargaarkii a ka fiilaya maana ka helin shalay markaa awoodda lahaa xoogga aan lahaa qoriga aa sitay waa lay baahnaa oo codkaygana waa la dhegaysanaya lambarkaygana waa la qabanaya laakiin maanta markii awooddeyda ay nusqaantay oo xaalad adagna aa galay dhakhaatiirta dalkana ay dhaheen dalka gudihiisa wax lagaagama qaban kara madaxdii hiilkii aa ka fiilayay iyo gurmadkii ma aana ka helin waxaa galay isbitaalka xoogga waxaa ku jiray muddo bila oo waxaa meesha igu soo booqday igu imaaday wasiirka gaashaandhigga geliyada xoogga oo dhammaan ay ii sheegeen in xaalad caafimaad degdega meel allaala meesha ahaata lay diraayo oo lay qaadaayo cid dib dambe igu soo laabato male wuxuu si gaar ah uga hadlay xaaladda nololeed ee uu haatan ku sugan yahay dadkaygana ma awoodaan caafimaadkayga dad iska danyaraa ka dhashay qof maanta waxaan ahay aan ugaal u lahayn kaadidiisa iyo saxradiisa oo lugihii inta dambe mareelisaa ka ahay dhaqaaq male waxaan ahay qof aanan fadhiisan karin aanan isgadi karin aanan jiifo karin aanan dhaqaaqi karin cutubkii aan ka tirsanaa ciidanka markay isku dayen inay ii hadlaan qof walbuu hadla waxaa tahay baloomi kiste ma naf kalaa u doodi kartaa askariyaa tahay ciidankii waxay ii sameeyeen abaabul way is abaabuleen waxaa lay sameeyey lacag qaaraana oo deeqa lacagihii ay ciidanka iska arooriyeen qaaraankii askartiina way ka soo baxday anigana ima aysa soo gaarin
hooyada dhashay askarigan ay dayacday dowladda federaalka oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in shan wiil oo ay dhashay afar ka mid ah ay u dhinteen danaha dowladda federaalka iyo shisheeyaha kan shanaadna waa midka haatan isagoo dhaawac ah guriga u jiifaa waxayna ka warantay siday u dhibayso xaaladda caafimaad ee uu ku jiro ayadoo tilmaantay in lagu dayriyey oo wiilkeeda waxba loo qaban waayey taleefanadan ay wax ugu xirteen saraakiishii isaga u talinaysay
shan wiil aadan aan qabay shanta wiil afar wiil isbitaalka xoogga dalka soomaaliyeed bay igaga duwan yihiin ciidanka waxay ahaayeen midkii maanta hortayda taagnahay halkii horkayga taagnahay saan waay waxaan u awoodo wax u qaban kara male guriga aan deganahay naftirkiisa masqusha tuujiyaa loo baahan yaalla ma awoodo goodaa ku xiran meel asaga ku fadhiisto saxrada eh ma awoodo guriga aniga aan deganahay roobka habar iyo habeen kor uma qaadi kara roobaa ku da-aa ewer waaye tabar uma hayo ilaahabaa ila og aniga wiilkeyga wax waa layga qabo waaye dhibna kan ma dhaama shantii wiil aan lahay halkii ii joogay saanuu iga yahay dhibaa i haysta laakiin dhib laygu deeriye aa i haayaa maalmihii dambe waxaa isi soo tarayay askarta ay dayacday dowladda federaalka oo warbaahinta cabashadooda ka soo gudbinaya waxayna u badan yihiin kuwii ku dhaawacmay dagaaladii u dambeeyey ee sanadkii lasoo dhaafay dhex marayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka
waad mahadsan tahay mahad cubayd warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaana dhegaystayaal waa inaga intaa